qortay waxaa si toos ah qasab ugu jira sheekh isxaaq macna xasan maxamuud oo ka mid ah culimada dinka islaamka islamarkaana wax badan ka og magaalada muqdisho ee gobolka hiiraan bartamaha soomaaliya sheekana masar ku sugaya beena soomaaliya sheekana waxaa ka mid tahay culimada dinka islaamka islamarkaana in muddaha ku noolaa magaalada muqdisho ee bartamaha soomaaliya iyo guud ahaan gobolka hiiraanba maxaad ka taqaanaa magaalada muqdisho bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin allagan ilaahay subxaana watacaala mahad iskale kama waxaa u mahadinanayaa alqur'aan hadda i wareysanayso marka koowaad haddaan ka hadlo iilaankan ay kori muddo hadda taqriiban saddex sano ka dadow ama labaatan iyo sagaal sano aan qiyaasa inay tahay hadda taariikhdiisii noloshiisa wax ka ogahay sagaashan iyo lixdii afarkeeda ilaa hadda maraan ku noolaayo maraan ku warhaayay ahayd dabcan magaalada horta taariikh dheer ay leedahay saba hadda ayaan dambe loo bartino wel dadka uma aqoonin oo duniyiintii mujahidiinta marka dhuruuta ay balaayaadka gaareen oo wadamo badan bixida iyada oo kale la bartay waagii hore aan hadda sheegayo ilaa haddana waa kul lahaay noloshooda u banayda alxamdulilahi tacaala deegaanka horta marka koowaade kuri waxay ku taalaa iiraan gobolka iiraan ay kamid tahay dadweyntooda qaybta dal waxay kamid tahay sabuuga daloolaha dhexe gaar ahaan degmada aadi gadaal ayaa waxay u jirtaa fartan kilomitr wax ku dhigay ama fartan iyo toddoba afartan iyo sideed ayaa dadka la joogaa madaxle waxa weeyaan soddon iyo sideed ilaa afartan ayay isku jiraan dhanka guduud si toos ah hadda degmada tirintoosale male laakiin waa leedahay darka dar waxay la aadan meesha hadda haweenkan dambeydana caanka noqotay alaali axmed la yidhaaho labaatan kilomitr ilaa sideed iyo toban kilomitr ay dhexaysaa intay u jirto koobtar bari oo koobtar u downa adigdaala uga aadan koobtar siman iyona waxa uga aadan tarbi iyo aleero guraale ilaa mudo saasata khilaafan dosan ayay jiraan hadii sida ay ku taalaan horta gobolka hiiraan kala durus yahay deegaanadaas magaalada kulugweyne waxay u jirtaa taqriiban dooli samsan iyo wax ku dhambow baabuuraydiin dadka daraawilinka waxaa ka maqlin jiray dooli samsan iyo lix kilomitr hadda masaafadaasna taqriiban ugu sahada xaqiiqadaas markeeda kale waxaynu uga adintaa kulugweyne markii aan la joogo dhanka dalka salaada laakiin koofur u dhow ay ku aadan tahay la dhigu karaa marka ayadaa taagan tahay magaalada degmada maxaad ayaa waxay soo jirtaa afartan iyo ilaa afartan iyo shan kilomitr dhanka waqooyiga kaaga aadan tahay dow muu ah magaalooyinka kala ka tag keligeeda maaragtay ay ku taalo ayaa u istiaalo jartay waktigii hadda aan noloshayda deegaankaas aan ku biiray iyo wixii ka dambeeyay isbedelo badanaa jiray ceelka magasturi waa ceel hadda waxay leedahay alweyne la yidhaaho magaalada dhammaanteeda ku yaalo taarikh dheer wadanka kale haddaa la isticmaalaynin horumarada aan hadda la gaaray waxa weeyaan ceelal kale la helay waxaa abuurmay fiiin tiro badan oo abuurmeen fardada hadda la sheegaayo ayana tagaayaan dabamada ayeelatay degmooyinka hadda intaan maaragtay gobolka aan tagay magasturi noloshayda ay ka mid noqotay kujir abuurmay oo dasimay oo ceelkeeda ujiyo kujigdhacayn ay kamid tahay laakiidan dambeyntan aadankaas joogay waxaa abuurmay meesha la yidhaaho orori hadda waa la yaqaanaa waxaa abuurmay maaragtay wax la yidhaaho ceelkan la yidhaaho alwakla oo hadda waayahan dambe haddana isaga hadalkiisa batay dadka yihaaho gamara waa jiro jirtay intaan beesa tegin laakiin si horumartay hadda markaas fiili yar soo garaatay ku yaalaan ee gacmeed aalmeer ah si yaalay ahaa jirtay oo fiditaankiis maarka waa looga xisaabaayo wax badan hadda horumaray haydigiis meesha la yihaaho ayaga beero keliya wax magaalaha ugu sooolin garaata sida samayn ayaa jiro jirtay anoo joogo deegaankaas waxaadana hadda abuurmeena dhanka kootarna kusoo xigo xuduudka aadiya laaxila leedahay xaggeedana kusoo xigo sideelaha dhexe ama waktigii hore keligeeda ayaa meesha ku haalo jirtay masaafo baandheer degmooyin baandheer ayaa looga soo maaragtay danayso jiray laga soo adeegi jiray laga soo guudaano jiray gaadid badan ma jiro jirin dadka reerkiisii ahaa jireen xoolodhagatay ahaayeen meesha istiraatiijiyadoodii noloshooda qaarkasay ahaa jirta markii ah maxaad inuu sheegi kartaa waxyaaba ay caan ku tahay magaalada magukori
wararka magaalada waan degmo hadda qabacday wakiilada hadda taariikh ahaan xaqiiyo iyo hadda had xaaladda ku jirta maaragtay aada ugu kala duwan yihiin magaalo aada u hormarsay wax badan badan badan isku bedeloonaysa mafcaada nolosheeda iyo abaaradeeda maaragtay aada u sarreeyo hadda xaaliyan dadkeedana dad had ay yihiin haddii la yidhaaho nolosha dadka waxyaalaha ugu muhiimsan oo la-aanka ku yihiin waxaa kamid ah oola dhaqasho gaar ahaan ariga ayaa dhulka aada iyo aada looga dhaqdaa dadkeeda xoolaha gaar ahaan arigay dhaqdaan ganacsina aada iyo raaniin oo diindiinta gacalidiis hadday tahay gobolada soomaali hadday tahay dad aada iyo aada u fikiraan oo gacmahooda furin yihiinoo meel walba garan way leeyihiin
sheekhana kori waad u socotay dadka reer hiiraan iyo guud ahaanba degmada muqukori maxaad inoo sheegi kartaa intay ciidamadoodu fadlaad ay qabsadeen magaalada dhibaatooyinka ka geysteen ogaalkaaga marka koowaad horta aniga layihaa walaa i joogta magaalada ka tagay ana garo kale u noqon ayaa magaalada la qabsaday saareega ogaalkay iyo mar dambe gadaali ku baxeen wax badan kordiin ma ahayn macluum ahaan ulama socon jirin laakiin dhibaatooyin badan ay joogteen sida la ogsoon yahay meel saarida islaamka ku kaalmayday sharaxada ilaahay lagu maamulaayay saarilahi lagu kala socon jiray xagga baabil maarka lagu kala socon jiray macruufka la faro jiray munkarkana la raago jiray antiina laga damiyey macruufkii munkar noqday munkarkiina macruuf noqday imaamka ninkii kahadlaayo warkiis loo xijaabaayo ninkii wanaag iyo khayrka sheegaayo runta kahadlaayona la taqiiqaayo intaasoo ugu weyn horta dhibaatada ka dhacda madar
waa gartay cawdin ahaan maxay tahay farintaada ku aadan bulshada degan gobolka hiiraan si gaar ah bulshada degan bariga gobolka hiiraan ciidamaan horta wixii dadkayga iyo dadka muslimiinta ciidamaan sallallahu ay u gargaarimayaa ilaahi subxaana watacaala in xaqiisa maaragtay la siiyo aya laga cadsado xagga qisaasiyiina laga cadsado guud ahaan muslimiinta lagu gargaarimayaa gaar ahaan gobolka hiiraan dadka mudana muslimiinta ah gobol aada iyo aad dadka khayr badan degaayan inuu yahay oo yahay waxa weeyaan maaragtay waan ugu gargaarimayaa gaar ahaan gobolka dhanka dalka suudaan dadka degan oo madaxa hadda isdhaqaaqa leh iyana hadda maaragtay waa kuma raacsan xumaanta waxnugnahay gobolkayga misli fiican ayaa khayrka u taagan mujaahidiinay leeyihiin odayaalay leeyihiin asxaaray leeyihiin dad anna way leeyihiin bani aadam waayo waxaan u gargaaramayaa jazaakum allahu khayran ilaahay kitaabkiisa nin walba baahidiisa ilaahay kitaabkiisay jirta reer hiiraanow gaar ahaan dadka bariga hiiraan deganow kitaabka ilaahay leedankama leh ilaahay kitaabkiisa madweynama yaalo ciidankuma dulminaayo ciidankuma xigo ilaahay subxaanahu watacaalaa inuu kitaabkiisaan isla qabsano ku walaalowno adduunka nabadgelyo ku hayno naftiiyo ku hayno nala raaxale ku hayno siyaa maaragtaya kitaabka ilaahay ay ku jirtaa faman ittabaca hidaaya falaa yadullu walaa yasqa ilaahay yaa yidhi ilaahay yaa yidhi subxaanahu watacaala man camila saalixan min zakarin oo unsaa wahuwa mu'minun falanuxyinahu hayaatan mayina allah yidhi subxaanahu watacaala waxaan idinku daaqayaa kitaabka hale haku martiyeynana kitaabka alle inaad la dagaalantaan maslaxadiina gudaha akhre kuma jirto gaalada firadeeda intii hadda ku dhacday waxaa idin firanaa idin leeyahay inaad ka tawbatarantaan inaad ka tawlaabataan ilaahay ilbaabkiisa aad furin lahay tawbaa idin furan kitaabka ilaahay u odlaacada shariicada ilaahay u odlaacada adduunkii aakhiridiin badbaadiya waxaad u dhimanaysaa wax la yaqaano kana ilaahay lagu yaqaano noqonaada kaasin fahmaysana wax ilaahay kaligii lagu yaqaan ayay noqonayaan haddii kale masuuldarada ku dhacday duunigeeda ma dhamaanayso ilaahay amarkiisa la qaato diidaanka ku jirtaa muhiimkiina utahay laabta sanada nabiga in kitaabullaahi inaad la noolaataan yaan idinkaga dhigin inuu laydin qabsaday oo laydin gumaysanaayo oo gacantiinaay kunee ee maanta idin xurgeynaayo dadka gaalada dagaalkii ayaa kuwaas dadka u sheegaan kitaabka ilaahay gulli ma leh addoon ilaahay oo dad aa la noqonaya markii laakiin gaalo ku gumaysato maamuul lagagu maamulo sanad ilaahay aad la dagaalan nolol taagana nolol addoon ah gaalo aad u taabamada birina maartay amaamo lahay markasta subarabbika wama nabiyika marka lagu yidhaaho maaha la ajri aad tiraahda nasiib darana baasa ah hadda goorta waydala qaban tahay muslimiintana diyaara ugu yihiin magaalada hadda la galay markaan xaaladaha sii dhaca inaan fiirino itiritaan madana ku jira walaalyaal naftiina oo caadiga ah ciddan aynaysa male kuwa walaayada iyo dadka gobolka dhashaday idaacadaha kabalayan inoo sheegayaan mujaahidiintuna fikirkooda guudan ku ogna ninaan maaragtay muslim ah oo doonkiis qasamaayo goortiis qabanaayo salaadiis bukanaayo gaalo aan waxba ku darsanin ciddan aynaysa male